labadii nin socdaa isku dhacay ama adigoon masalaba iskumaynu dhicine kasad la-aan baa intaasaan gacantii tiri unbay ku dhacday gabadhii waxba farqi marka alla dad baan arkaysa hadda odhanayo kasad la-aan haddaysan ahayn waxba waxaana la kala agoonin axkaamta horta axkaamulwadci iyo axkaamul waxay u kala baxdaa tagliif axkaamu tagliif waa shanta axkaamul khamsaha waa taqaano oo wujuubka iyo xaaraanta iyo sunnada iyo karaahiyada iyo mubaaxa axkaamu tagliifta waxaa shardi u ah qasad iyo tagliif laakiin axkaamulwadciga axkaamulwadciguna waa maxay sabab iyo shardi iyo maanic iyo saxiix iyo fasid shantaasna axkaamulwadci baa la yidhahdaa marka shanta axkaamulwadciga ah qasad iyo kayru qasad iyo qaangaari iyo tagliif caqli iyo waxaa midna looma shardiyo tanuna waa min baabi damaanoo min baabi alaxkaami alwadci weeye waa damaan talafkow la mid yah gabadhaas aada isku dhacdeen hadda xaggii axkaamul tagliifta waxba idin kala gaari mahayaan dembi ma leh oo axkaamul tagliifta qasad baa loo shardiya laakiin axkaamul wadcigu waa talaf oo waxay la mid tahay gabadhaa dhagaxaada lu wadeen hadduu hadda dakro ama dhicintaas aad ku dhacday ay dakartoo nabar gaarsiiso waa lagu leeyahay soo maa axkaamul wadcigo dhan waa isku mid marka tan lafteedu waa damaantii bay ka mid tahay marka sida aad haddaad ku dhacdo u damaanaysid yaa tanna u talfaysaayo waa damaano waa min baabi talaf weeye yaa waysadiina u dhimanaysaa xagga marka damaanta looma shardiyo tagliif iyo fulaan iyo qasad iyo waxa midna looma shardiyo axkaamulwadciga waxaa looma shardiya axkaammasalaba waxaad leedahay tagliifta baa waxa loo shardiya marka waa saasuu ku leeyahay walow bikayri shahwatin shahwo la-aanteed damac la-aantiisba ha u taabto iyo wa qasdin wa bikayri qasdin ukas la-aanteedba ha u taabto nabarkii aadan u wadina haddaad ku dhufato aad damaanaysay unbay ayana la midtaho labadaba waa min baabi talaf itlaafaadkana axkaamulwadci weeye oo qasad looma shardiyo itlaafka sidiisaba markaa muxuu yidhi xasan lisaan ba allaha ka dhigo meesha aa iska taabateen carabkaba ha ahaato xasan lisaan ha ahaado wal ashal masalan ba kii ingegnaa ha ahaado carabkaad ku taabatay ha a jaarkii hore iska ha ahaado walow masalanba bilisaan carabkaba ha ahaado mee waxa aad ka taabatay carabkaba ha ahaato ama adugu aad ku taabatay wal ashal walow bil ashal masalan ba gacan qallalanba ha ahaato waxaad ku taabatay ama ayada gacan qallalanba ka taabo isku wada mid weeye intoo dhan wazaa'id masalan ba walow bizaa'idi xibinkii ziyaadada ahaaba ha ahaado waxaad ka taabatay cudwi zaa'id ah far ziyaadaahay leedahay ama adaa far ziyaadaa leh fartii ziyaadada ahaa baad ka taabatay ama fartii ziyaadada adigu aad lahayd baad iyada ku taabatay intoo dhan waa kaa wada burunhaya intoo dhan xataa lisaan allaha ka dhiga masalanba iyo walaa shalli iyo wazaa'id ilaa sina dhe iligi mooye wa dafran ciddidii maahe wa shacran tintii maahe ilig baad ka taab bashar baa soo shardhinay ilig baad ka taabatay ama aduu ku taabatay waxba burin maayo ma ahan masalanba cudwi lada ma aha ciddi baad ka taabatay timahaad ka taabatay intaasoo dhan waxba burin mahaya bashar baa shardiya oo sidiisaba masigu waxa uu ka yimaadaa waa bashar jisiga basharka saa loo taabto unbaa lagu magacaabaa waxaasba ilaa sina dhayligii mooye iyo wa dafran ciddidii iyo wa shacran tintii saddexdaa midna burin mahayo wa cudwan mooye masalaba wa ilaa cudwan xibin mooye maqduucan oo la gooyey xibin la gooyey haddii uu yahay waxa aad taabatay gabadhii xibin laga jaraad ka taabatay waxba wayse kaa birin mahayo ama ayadiibaa ninkii xibin laga gooyay taabtay waxba birin mahayo ilaa inay farjiga yahay mooye oo cadka la gooyo oo meesha yaalla hadduu gabadha farjigeedii yahay walow badarkii masalaba loo gooyey ee gudniinkaba ha ahaadee haddaad taabato xaggii masigii farjinimadau kaaga burinhayaa laakiin ajnabinimadii gabadha kaaga burin mahayo dakarkaagii oo go-aan bay iyadu taabatay xaggii masalaba masigii dakarnimada buu ku burinhayaa mooye xaggii ajnabinimada iyo iyo iyo dakar iyo baalki iyo nin iyo gadhaagta ahaa ku burin mahayo marka xibinka maqduuca lamsiga waxba kama taro laakiin masiga waxbau ku burinhayaa cuduga maqduuca xagga masiga ilaa lamsiga iyo masiga waa kala laba masiga saw-ataynka la taaban ood hadda gaari doonto oo waysada birinhayo haddii farjigii maqduuc yahay masigii waa ku xasilahaya waa birinhaya laakiin xagga lamsiga cuduga maqduuca gabadhii gacan baa ka go-an ama ninkii ka go-an qofkii taabtay waysadii ka buri mahayo oo labadooda jinskooda kala meelahaay ku qaybsamaan masiga iyo lamsigu yay ka mid tahay wa cudwan maqduucanba ha ahaado ximin la gooyey hawayanqudu haramun kii gaboobay baa buriya wa maytun baa buriya kii maydka ahaa laa maxramun maxramkii ma buriyo maya iyo wa diflun kii yaraayo laa yushtaha aan la ishtahayn fi lcaadati xagga caadada yanqudu haramun baa buriya qofkii gaboobay islaan gabowday weeye ama waa oday gaboobay waa burinayaan waysadii haddaad taabato duqdaa wey ama gabadhii ay taabato odaygaa wey waa burinhayaan maa min saaqida ilaa walaha laaqida kuwa hadda waxay ku odhanayaan qoladan madowga ma burinhayaan maxaysan burinaynin waa burinhayaano haddii adigu hadda aanan qaadanaynin cid baa qaadan marka maa min saaqidatin ilaa walaha laaqida baa la yidhi wamaa min faasidatin ilaa yowmlhasuuq mid waxaa la yidhi laaqida mid saaqidahuma jirtaa la yidhi oo gabow la dhacday ama foolxumo la dhacday ilaa mid qaato raalli ku abay helaysaa a mid faasid ah oo foolxumo daraaddeed la faasiday ma jirto ilaa yowm lahaa suuq maalin bay suuq heli oo cidu qaadanaysaa saas weeyo marka la eegi mahayo adiga dabcigaaga ee caan baa loo eegahaya yanqudu haramun baa burin kii gaboobay wa maytun baa burin haya maydkii gabadh ajnabiyada oo mayda haddaad taabato adiga waysadii way kaa berisaa xayiga ah laakiin gabadhii maydhigii la maydhay ee mayd ahaan loo maydhay buri mahayo bahaaradeedii buri maysa iyada oo maydka de waa marfuuc waa marfuuculqalam oo asaga takliifa ma saarna laa maxramu dhe maxramkii ma burinhayo maxaarimtii burin mayso maxram yaa la yidhahdaa cid aan meher kuu qabanayn baa la yidhaha maxram xaaskaagu maxram maaha waa la ystaba dhigaa labadooda waxaa la yidhahdaa maxramun ow zawjun baa la yidhahdaa ow zawjatun marka iyada waa wad qabtaayo meher baa kuu qabanhaya ee qofka aan meherka kuu qabanayn weeye maxram saa daraaddeed marka laga hadlayo sembere xukunkooda maxram iyo zawjo waa laysdaba dhigaa ila waa kala labe ha laa maxramun maya waa ciddii aan meher kuu qabanayn wayse kaa burin mayso wa diflun kii yaraa maya ilmo yar oo laa yushtahaa fi lcaadati aan la ishtahayn waysada qofka jabinhaya oo rag iyo haween mid kastaba ah xaddun yushtahaa inuu gaaraa shardi ah gabara weeye nin saliim ah oo aan nin mamman oo bedhaah oo wax walba qaataana aan ahayn nin eber ahoo xaalkiisa gees u batana aan ahayn ee caadi ah haddii gabadhaa uu ishtahayn lahaa waysada way jebin wiilka waa sidoo kale oo gabadh caadi ah oo mid eber ah oo aan waxba ishtahaynayna aan ahayn mid iska falan oo cid walba hugurayeynaysana aan ahayn ee iska caadi ah hadday wiilkaas damaaci lahaydna waysada wuu jebin xaddaasaa loo fiirinaya xaddul ijtihaadu sidaa weeye qaangaar ma aha qibla qibladow kala yaqaanaa ma aha waxaa ma aha xad la damaacin karaa loo fiirinaya marka qofka damaacigana waxaa loo fiirinayaa qof dhexdhexaad ah falow shakad hadduu shakiyo hal ee lamasa inuu taabtay imra'atan am rajulan inuu taabtay ow shacaran inuu taabtay buu ku shakiyey am basharatan inuu taabtay jir ow ajnabiyatan inuu taabtay ku shakiyey an maxraman maxram inuu taabtay lam yunqudi masigaasu alwuduu'a ma buriyo matalabaa masigaasu burin mahayo ama lam yanqid ilwuduu'i wuduu'i ma buro ama lam yunqid ilwuduu'a wuduu'a burin mahayo masigaasu sideedaba waxaa la yidhahdaa xaqiiqa unbaa wax ku buraane oo waysada lagu kor yeelaaye shaki wayse laguma kor yeelo markaasuu wuxuu ku yidhi haddii uu ku shakiyo hal lamasa imra'atan am rajulan dad badan baa meesha yaacahayo qof waad ku dhacday inuu naagtaan yahay iyo inuu ninkaan yahay baad ku shakiday cidda aad taabatay waysadaadii ma burin ow shacaran bow masalaba ku shakiyay inuu taabtay am basharatan inaad naagta taabatay waad hubtaa laakiin inaad timaha ka taabatay iyo inaad jirkeedii taabataad ku shakiday waysadaadi ma burayso ow ajnabiyatan buu ku shakiyey am maxraman naagta aad taabatay maxramkaa iyo ajnabiyadaa labaduba ku dhilic joogay midda aad taabatay inay ajnabiyantii tahay iyo inay maxramkii tahay baad ku shakiday lam yanqid ma burahayo masalanba waysadii buri mayso ama lam yunqid ilmasu masigii alwuduu'a burin mahayo ko maxram iyo ajnabiyo xitaa waxaa ka mid aha la yidhaahdaa walaashaabaa naagahan ku dhex daacday ku dhex darmatay ama masalaba ee hooyada ama eedada ama habaryarta naag maxramkaay ahaa naagahan ku darmatay ma ka garanaysid midday ahayd middii aad taabatid hadday ixtimaasho inay maxramkaagii tahay waysadii kaa buri mayso hadday ixtimaasho hadday laakiin ka socnayd masalan waxaa taqaanay maxramkaa inay ahayd gabar madow tii cad waa kaa burinaysaa laakiin kuwa madmadow kaa burin mahayaa saa daraaddeed baa waxaa lagu odhan doonaa markaad baabu nikaax gaarto haddii maxramkii naagaha nairobi oo aan la koobi karaynin kaaga darmato aadanna ka garanaynin naagna aad u baahato daruuro ahaan baad mid isaga guursan haddee wayna suuroodaa maxramkaaga inay tahay adigii oo qaba waysada kaa jabin mayso saasaa lagu odhan doonaa oo labadii jaanib baa la fiiriyey yaqiin baa waysada la rabaa inay ku burto yaqiin mar hadday ixtimaasho inay tii maxramkaaga ahay tahay waysadii burin mayso waka alraabicu de waxaa la mid ah xaaskaagii aad qabtay yaa aabbaha wuxuu yidhi anaa dhalay gabadh macruufu nasabana ma ahan oo nasabkeediiyo aabbaheediiyo la yaqaano gabadh baa iskeed gursatay oo aan cidino aqoon oo baadiyaho aabbaha baa yidhi gabadha waa gabadha waagi dhaloo sidaas ahayo sidaas aha oo ishaleeshiiyey shuruuddii istixaaqo hadday sugnaato gabadhii nasabkeedu waa sugnaanaya adugu haddaad u rumayso oo aad tira waa runta aabba gabadhii ah waa gaba waa walaashay waa gabadhaad dhashay nikaaxiinii waa fasakmay haddaad inkato tiraado inaad inaad islaanteeda iga erida un baad rabtaaye idhaaf adugu waxba maa daline gabadhii nasabkeedii waa sugnaanaya nikaaxaagiina ma fasakmahayo marka maxay noqonaysaa walaashaada sharciga ku qabto waysadii kaa jebin mayso fiira hadda alraabicu deh kan afraad oo waxaad leedahay nawaaqidulwuduuc ah masu farjil aadamiyi aadami farjigii taabashadiisa weeye bibaadilil kafi lagu taabto kafka calooshiisa iyo wala saabici wa bibaadilil asaabici faraha calooshooda lagu taabto khaasatan oo keliya aadami farjigiis oo aad taabatid calaacsha inta saa isku dabasho marka saa laysku saaro inta aad ku taabato saas marka laysku saaro suulashana xaggaana laysku saarahaya inta kalena intaas waa adiga farjigaagii ama waa mid kayr waa qof qaangaara waa qof aan qaangaar ahayn waa nin waa naag waa isku wada mid waxyaabaha ay labadooda masiga iyo iyo iyo lamsigu ku kala duwan yihiin bay ka mid tahay midkaan qofka aad taabatay inuu adiga kula jinsi yahay iyo in kale waa isku mid kaagii iyo qof kale waa isku mid inuu qaangaar yahay in kale waa isku mid markaasuu yidhi masu farji aadamiyi aadami farjigii taabashadiis weeye bibaadil kafi lagu taabto iyo wala saabici wa baadil asaabic faraha calooshooda kafka calooshiisa iyo faraha calooshooda khaasatan oo keliya walow sahwanba ha u taabto waa tii hore oo kale adigoo aan ku talagelin haddaad sawataynkaagii taabato saas weeyaan ow bilaa shahwatinba ha taabto shahwo la-aanteed ha taabto qubulan qubulan masalanba qubul kaana ahaayayaa kan la taabtay ow dumburan ahaayayaa dakaran kaana ahaayayaa kaa qubulkiisa la taabtay ama dakarkiisa oo uusan ahaayayaa min nafsii xaggiisa ka taabayaya oo min kayrihi ka taabayaya waa isku wada mid masigu intaa o dhan waa isku wada mid walow min mayitin dheh mayd xaggiisba ha ka ahaado wa diflin ha ka ahaado waa min maxalli jabbin ha ka ahaado halkii la gooyey oo dakarka laga jaray ha ka aha ha ahaado wain iktasaha maxaluljabigii jildanba ha huwiyo maxaluljabigii haragba ha fuulo harag ha fuuliyo meeshii harag ha yeelato markaasuu yidhi walow min mayitin meesha aad taabatay oo sawataynka farjiga ama dabada aad taabatay mayd xaggi ha ka ahaado mayd haddaad taabato waa kaa burtay waa min diflin ilmo yar baad taabatay sawataynkiisii waysadaadii waa burtay wa maxalla jabbinba ha ahaato halkii la gooyey jabbigu waxa weeye qofkii oo dakarka bartow ka soo baxa kow laga siiyey marka meeshii u ka go-ay haddaad taabatid waysadaadi waa burtay wain iktasaa masalanba jildanba ha huwiyo meeshii maqaarba ha huwiyo meeshii la jaray haddii xitaa maqaar ay yeelato harag ah ood haraggaa taabato waysadaadi waa burtay oo haraggaas waxba bedeli maayo ow min ashallaba ha ka ahaado masalanba mid ingegan dakar ashal ah haddaad taabato isagana waa burhayaa walow maqduucan dheh dakarkaasu haba goonaado fiili hadwaati haddaan kuu soo sheegay ayaan ku lahaa waxay ku kala duwan yihiin weeyaan wa biyadii shallaa'in buu ku taabtay gacan ingegan haddii uu ku taabtay waa sidoo kale dakar maqduuca yaa taabatay bahashi buuryadaa ee la jaro ee haraggaa ee halkaa taalla haddii la taabto ood adigu taabato ama qof kala taabto way burinaysaa waysadii way burinaysaa waa dakarki hatii haddaan lahaa masiga gacanta la gooyay oo kale gabadha ajnabiyada gacanteeda go-an haddaad taabatid kaa burin mahayo laakiin farjiga go-an qof kastoo taabta way ka burinayaan oo waxyaabaha masiga iyo lamsigu ku kala duwan yihiin weeye walow maqduucan ba ha ahaadoo yidhi dakarka aan la gooyey ama farjiga ama dabada aan la gooyey ee waa burinhayaa wa biyadi shallaa ha ku taabto gacan ingegan haddaad ku taabato lamisa ha taabto oo biyadi shallaa ha ku taabtee way kaa goymata waa kaa burin dheh laa farja bahiimatin bahiime farjigeed ku buri mahaya taabashadiisa neef xoolaaha dabada ka taabatay waxba burin mahayo walaa biru'uusil asaabicina ku buri mahayo faraha sii doodaa hore marka saa faraha la isku saara adoon aada isugu dhejin taxaamul yasiira intaa isqabato maahana intaas kale waxba burin mayso walaa biru'uusil asaabici buu ku yidhi faraha foodooda horena ma buriso iyo wamaa baynahumaa waxa faraha udhexeeya halkaan faraha udhaxaysa ayana haddaad ku taabado buri mayso wa xira filkafi kafka dhinaciisaas halkaa iyo halkaan iyo haddaad ku taabato oo xirafulkafiga ah waxba burin maayo ayana walaa yanqudu dheh kaydun mataggii ma buriyo walaa yanqudu kaydun mataggii ma buriyo waysada wafastun talaatakii tiiftiifkii ma buriyo wa rucaafun gororkii wa qahqahatu musalli walaa yanqudu qaydun ma buriyo walaa fastunna ma buriyo tiiftiifkii qolyahana waa burinhaya marka lagu sarsaro oo dhiig kaa yimaado dhiiggaas waysadii burin mahayo walaa rucaafun rucaaf gororkii weeye masalanba kaa yimid salaad iyo kayr meel kasta joog qolyahana waa burinhaya waxba kama jiraan waa qiilal iska ebera wa qahqahatu musallin dheh kii tukanhaya qosolkiisii asna burin mahayo wa aglu laxmi juzuurin geela hilibkiisa cunistiisiina asna burin mahayo labadii xaalo oo nebiga kii dambeeyey wuxuu ahaa baa la yidhi inaanu ka weysaysan wixii masalanba dabtaabtay marka xadiista aad aragtay oo lagu odhan doono hilibka geelaa laga weysaystay waysadaas waa tii luqawiga ahayd waysada luqawiga sharci bay u kala baxdaa luqawigu waa maydhigaa gacmaha iyo afka markaad maydhto meelo badan baad ku arkaysaa waan ka weysaysanay oo macnaha gacmahaan ka dhaqanay iyadoo la leeyahay marka waysadii luqawiga ahayd weeye middaan xadiidka aad ku aragto midda hilibkana oo hilibkiiya maahane wixii dabtaabtaba halaga weysaysto waa luqawigaas ama masaleba waaba masuuq oo xadiis baa wuxuu caddaynhayaa nabiga labadiisii amar kii dambeeye wuxuu ahaa inuusan ka weysaysan wixii naaru taabatay saasuu ahaa xadiidkii marka masuuq buu noqonhaya markaasuu yidhi walaa laxmu juzuurin aklu lami walaa aklu laxmi juzuurin eh geela hilibkiisii cunistiisiina waysaasna ma ahaanin iyo wakayru daalika kuwayaal basalaba kaloo badanoo ayagana aan laga weysaysanayn saas weeye buluuqa siniga lagu buluuqayo lamsul amradka jamiilkaa iyo kuwaasoo dhan waxba laga weysaysan maayo wamata yaqana ninka yaqiiniyey xadasan qofka yaqiiniyey oo washaka shakiyey fii irtifaaci kornoqodkiisii fa huwa muxdisu weeye inaad waysadu kaa jabnayd oo aada musqusha gashay waa hubtaa ama lagu taabtay laakiin inaad kabacdi weysaysatay iyo in kalead ku shakido markaas haddaad weysaysanaysaayo shakigaagaasu masalaba waxba ka soo qaad ma leh saas weeyaan tayaqana xadasan qofka yaqiiniyey oo washaka shakiyey fii irtifaacihi xadadkii kornoqodkiisii fa huwa muxadisun weeye haddeer waxaa la yidhahdaa shaki yaqiin laguma kor yeelo weligeedba ashaku halaa yurfacu bilyaqiin shaki aad shakiday yaqiin ka horraysay oo aada hubtay ma lagu kor yeelhayo istisxaabul asli waxa weeye abwaabta oo dhan bay sahal asal u tahay shayga asalkii un baad aadi wixii ka dambeeyey oo shaki ahaana meesha laga saaraya istisxaabul asli wa darxu shaki wa ibqaau ma kaana calaa ma kaana baa la yidhahdaa waman tayaqana xadasa washaka fii irtifaacihi fa huwa muxdis dheh waman tayaqana qofka ninka yaqiiniyey duhuran bau markaa yaqiiniyey wa shaka shakiyey fii irtifaacihi fa huwa mutadahirun inaad wayse qabti waa hurta waxaad ku shakisan tahay waysadii inay kaa burtay iyo in kale mutadahir baa tahay xitaa ixtiyaad uma weysaysan kartid haddaad tidhaahdo kollay intii shakiga shaki yaqiin oo baxbay soomaalidu odhan shaki yakiin oo yaqiin uga baxo waa sax oo waxa aad ku shakisan tahay iska daayo wixii yaqiintaha qabsa weeye waa saa asalkeedu shaki yaqiin uga bax laakiin adiga oo shakisan haddaad weysaysato waysadaada waxba kama jiraan biyahaas aad daadaadisay baa laguu leeyay markaas aad shakiga dabadiisii weysaysatay kabacdi haddaad hubsatay in waysadii kaa burtay markii hore oo arrinta ay ku caddaato waysadii shakiga aad ku weysaysatay wax kasoo qaad ma lahane haddaad weysaysan taa biyaheedii baa lagu haystaa marka saa daraaddeed baa waxaa lagu yidhahdaa haddii shakigu kugu badan yahay oo kollay aadan yaqiinta hore qabsanaynin hadda waysadii jebi xaqiiqa u jebi sawataynkaagii taabo ama masquul gal ama neef iska keen markii ay waysadii kaa jabto markaa xaqiiqa adigii aa weysayso saasaa lagu odhanaya markaasuu yidhi wamanta yaqaana duhran qofkaada yaqiiniyey oo washaka fii irtifaacihi fa huwa mutadahirun wa inta yaqaanahumaa marka labadiiba haddau yaqiiniyo oo washaka u shakiyo fi saabiqi oo minhumaaba ku shakiyey kala fiiraad fain lam yacrif haddaanu garanaynin maa kaana qablahumaa wixii labadaa ka horreeyey haddaanu garanaynin ow carafahu wuu garanayaa wa kaana laakiin wuxuu ahaa duhran waxa labadaa ka horreeyey dahaaray ahayd wa kaana wuxuu ahaa caadatu caadadiisu tajdiid alwuduu'i buu ahaa waysada cusboonaynteeda lazimahu lwuduu fain shaka masalan ba fadiddu maa qablahumaadii weeye sow maahan fain tayaqanhumaa fadiddu maa qablahumaa tii oo matiga minaajku odhan jiray fain lam yakun caadatu marka tajdiid alwudu haddaysan ahayn ow kaana xadasan bou ahaa hadda ka hor fahuwa laana mutadahirun fiir hadda waa suurooyin xoogaa dhib lehe iska fiiri wuxuu ku yidhi xadas baad yaqiinisay dahaaradii baad ku shakisay xadaskii yaqiinta ahaa raac oo hadda weysayso dahaaraad yaqiinisay xadaskii baad ku shakiday dahaaradii yaqiinta ahayd raac oo iska tuka waad weyse qabtaaye labadaa xagga awdhi fa inta yaqanhumaa marka labadiiba waa yaqiiniyey inaad musqushaa gashay waad hubtay inaad qollataynka fadhiisatay ood weysaysatana waa hubtay laakiin waxaa isaga kaa darmaday kii dambeeyey labadoodii labadiiba waad hubtaa xadaskii waad hubtaa ood musqusha gashay waysadii aad weysaysatana waa hubtaa laakiin kii dambeeyey ayaad garan lacdahay labadoodii markaa muxuu yidhi wa in tayaqanahumaa hadduu yaqiiniyo oo wa shaka ou shakiyo fi saabiqa oo minhumaa hadba kii horreeyey baad ka shakisan tahay oo hadda midkaad ku sugan tahay haadan garanayn fa in lam yacrif haddaanu garanaynin maa kaana qablahumaa wixii labadooda ka horreeyey haddaanu garanaynin oo wixii ka horreeyey labadooda lazimahu lwuduu dhe horta hadda wayso iyo xadas labadiiba waad hubtaa laakiin markaa ka hor sidaad ahayd ma garanaysid inaad weyse qabtay iyo in aad xadas qabtay saakay intaad meesha timid musqusha inaad gashay waa hubtay inaad weysaysatana waa hubtay labadooda kii dambeeya waad garan weyday wixii ka horreeyey aad wixii ka horreeyey markaas ma hubtid waxaad ahayd ma garanaysid markaa ka hor wixii aad ahayd horta lazimahu lwuduu dheh markee waxaad cuskata ma taqaanid wax aad cuskata ma taqaanid wuduu baa kugu laazima ow amase maahee carafahu waa yaqaanay markii aad meesha timid wixii aad ahayd waad og tahay oo ka horreeya musqushii aad gashay iyo weysada labadaba wa kaana waxaas ka horreeyana duhran bou ahaa dahaaro waad weyse qabtay markaad timid wa kaana caadatu tajdiid alwuduu'i caadadiisa caadadaaduna waxayd inaad weysada cusbanayso lazimahu lwuduu oo waxaa lagu xambaarahayaa markaad meesha timid dahaaraad ahayd waad yaqiinisay xadas ka dambeeyey iyo wayse ka dambeeyey labadiibana waad yaqiinisay laakiin caado maxaa ku aad tajdiidulwuduu inaad waysadu ka horraysay xadaskii oo markii hore horta tajdiidulwuduu aad samaysay ilaa caaday ku ahaan jirtee markaa kabacdi aad xadasood musuusha gashay kiibaa lagu xambaarina haddeer weysayso labadaas suura waa saas fa in lam yakun marka caadatu haddaysan ahayn tajdiidulwuduuy caadadiisu tajdiidulwuduu ma ahayn marka aad timid meesha dahaaraad qabtay laakiin kabacdi baa dahaaro iyo waxaad isla samaysay musqul la galay tajdiidulwuduu'un caado kuma ahayn ow kaana xadasan buu ahaa markuu meesha yimid fa huwa alaana mutadahirun labadaas suurana alaana mutadahir baata waa maxay waysadii aada hubtay haddeed inaad halkaa ku weysaysatay markaad meesha timid muxdis baad ahay waxaad ahayd mutadahir tajdiidulwuduu'na caado kuma ahayn inay xadaskii ka dambeysay bay muujinaysaa waysadaas waa iska cadda tajidulwuduu caado kuma ahay markaad meesha timid mutadahir baad ahay kabacdina waad weysaysatay adoo halkaan jooga ina waysadaasu ka dambaysay iyo xadaskii ayay muujinaysaa waa iska muuqataa ow amase maahee kaana xadasan buu ahaa markuu meesha yimidba labadii arrimoodoo dambena kala garan weyday fa huwa mutadahirun markee yaqiin baad haysatay oo xadas ah dahaaradii lagu saari lahaana waa ta shakigu galay inay xadaskii ka horraysay iyo inay ka dambaysay dahaaradii mashkuuq bay noqotay soo maahan xadaskii horena yaqiin bau ahaa hadda weysayso ilaa xadaskii meesha aad ku timid wixii lagu koryeeli lahaa xaqiiqo ma aha oo xadaskii dambe inuu ka dambaysay in kale lama kala garanaya soo maahan xadaskaad marka meesha ku timid wax lagu koryeelo oo hadda xaqiiqaa lama haya soo maaha ilaa waysadii in xadasku ka dambeeyay in kale lama hubo marka haddeer weysayso saas wey waka intaasay u kala bixinde waman xadasa ka soco waman xadasa qofka xadasay xaruma calayhi salaatu baa ka xaaraama wa sujuudu tilaawati baa ka xaaraama wa shukri wa sujuudu shukri baa ka xaaraama wa dawaafu dawaaf baa ka xaaraama wa xamlu lmisxafi baa ka xaaraama walow bicalaaqatihi sidadiisaba ha ku qaado oo fii sanduuqihi sanduuqiisii ha ku qaado axdasa qofka xadasay oo weysadii ay ka jabtay xaruma calayhi asalaatu inaad salaa tukataa waa kaa xaaraam kaana asixi mayso gelista aad kas u gashana waad dambaabaysaa wa sujuudu tilaawati baa ka xaaraamaho adoo qur-aan akrinhayey aan weysana qabin sujuudu tilaawo uma dhici kartid ilaa sujuudu tilaawo salaadun bay la mid tahay waxaad arkaysaa hadda dad say qur-aanka u akrisanayeen bay qabis ka odhanhayaan kitaabkii asagoo weliba gacantii ku haysta waxba kama jiraan sujuuddaadaas horta waa inaad masalaba sujuudu tilaawada aad niyeysatood xirato kibaar allahu akbara waa inaad tidhaahdo toddobadii xibnood oo sujuudda waa inaad ka sujuuddo salaam waa inaad samayso intaasaa masalaba marka waa salaad camal wa sujuudu tilaawati baa ka xaaraama wa shukri wa sujuudu shukri baa ka xaaraama shukriga sujuudiisii wa dawaafo baa ka xaaraama asagoo wayse qabin inuu xaramka inuu kacbada dawaafo wa xamlulmisxafi misxafka qaadistiisa yaa ka xaaraama walow bicalaaqatinba ha ku qaado gal sidaba ha ku qaado oo misxafki adoo saa u laalaadinayo isagii taabanaynin laakiin sidada ku dhegan xaaraan buu kaa noqonaya xamligaasu ow fii sunduuqin ha ku qaado sunduuq waa sunduuq galab haladan yaryar ee hadda aad aragtay lagu keeno sooma ad arag misxafka saa loo dhexgeliyo sunduuqa yara sunduuqu waa inuu yahay midka asaga mucidka u ah ama haddau yahay boorsa adigu aad ku ridatay ama sanduuq aad ku ridatay oo midka gaarka u leeyahay kitaabka aan ahayn kaa maanta o dhan waad ku qaadan kartaa oo waa mataacda aad gaari doonto ee sanduuqa lagugu leeyahay laguma laguma qaadi karo waa midka mucidka u ah kitaabka oo keligiis loo sameeyey oo kan lagu keeno aad aragto yaroo asaga naftiisu kitaabka u eg oo isaga keliya loogu talagalay waa midkaas sawaa waxaa isku mid wamasuhu baa ka xaaraama dhe kitaabka qur-aanka qofka waysada aan qabin taabashadiisa baa ka xaaraama aayaadka iyo axaadiistuba way caddeeyeen markaa muxuu yidhi sawaan waxaa isku mid a almaktuubu kii la qoray bayna al asturi lagu qoray sadarada masalan ba dhexdooda sawaan waxaa isku mid a almaktuubu bayna al asturi sadarada masalan ba la qoray maktuubka sadarada masalan ba dhexdoodaa iyo walxawaashi iyo wajilduhu waxaa isku mid ah maktuubka qoran oo sidaan oo kale ah oo kitaabka qur-aanka haddaad taabato suduurta dhexdeeda haddaad taabato sadarkaa qur-aanka ayaa sadarkaan u dhexeeya xaashidan aan waxba ku qornayn oo dushiisa saraa haddaad taabato intuba waa isku wada mid misxafku maa bayna daftarayni baa la yidhaahdaayo waa inta labada jildi udhaxayso meel kastood ka taabato waa isku mid markaasoo yar wasawaan waxaa isku mid a almaktuubu baa isku mid a oo bayna alasturi sadarada masalanba dhexdooda iyo walxawaashi baa isku mid a xaashidaa sare ee aan waxba ku qornay iyo wa jilduhu jildigiisaa sare oo kan ah intooda midna ma taaban kartid khadka qoran iyo meesha bannaan iyo jildiga wa calaaqatuhu baa isku mid a sidadiisii iyo wa khariidatuhu galkiisii baa isku mid a iyo wa sunduuquhu sunduuqii oo walxaal huwa masalaba qur-aankuna fiihimaa sanduuqa iyo khariidada uu ku sugan yahay sanduuqa yar ee kitaabka qur-aanka keliya loogu talagalay iyo galka labadaba waa inuu ku jiraa marka ay xaaraamta noqonayaan masigooda iyo xamligooda wa calaaqatuhu baa isku miday sidadiisii dheh iyo wa khariidatuhu galkiisii iyo wa sunduuqun wa sunduuquhu sanduuqiisii yaraayee ku jiray waa bahalkaa yaree lagu rido walxaal masalaba wahwa qur-aankiina fihimaa labadaba uu ku jiro haddaanu ku jirinin galkiisa iyo maya wakadaa saasaa yaxrumu waxaa xaaraama masun baa xaaraama iyo wa xamlun qaadis masun mahbaa xaaraama shay taabashadiis iyo wa xamlu mahbaa xaaraana shay qaadistiis maaga oo kutiba la qoray lidaraasati loo qoray akris wixii loo qoray walow aayatan ba ha ahaadee waxaa ku yaallaa wadaalika ka lowxi lowxi iyo wakayrihi weye wixii loogu qoray qur-aanka in laga barto waa looxi waa hadday walaaqa yihiin maxaasif masaaxif waa jildi wixii lagu loogu talagalay in laga barto qur-aanka oo lagu qoray asna mana qaadi kartid mana taaban kartid haddaadan weyse qabin waxaa ku baxaya wixii tabarug loogu qoray tamiimadii iyo lacagaha iyo kuwan yaryaroo hadda gidaarada lagu dhejiyoo kale iyo ayaga barasho looma qorin tabarug baa loo qoray kuwaa tabaruga loogu qoray qur-aanka aayaadka qur-aanka tabaruga loogu qoray adoo muxdisa waad qaadi kartaa waana iska taaban kartaa ee waa wixii daraaso in laga barto loogu qoray waxa aadan taaban karin kalaa yaxrumu masu iyo waxamlu masu maa iyo waxamlu maa kutiba la qoray lidaraasati walow aayatanba waxa lagu qoray haadee wadaalika ka lowxi iyo wakayrihi lowxa iyo inaad taabato adoo masalba wayse qabin xaaraam noqonaya qofku markii xadadkaasi ku gumo waxa sharciyan ka xaaraamta noqonaya waman axdasa xaruma calayhi salaatu waa tii ay ahayd salaad baa qofka ka xaaraama oo sujuudu tilaawaa ka xaaraana sujuudu shukri baa ka xaaraama dawaaf baa ka xaaraana xamlulmisxaf baa ka xaaraana waxaasaa kusoo wen waa kadaa yaxrumu dheh kada saasaa yaxrumu waxaa ka xaaraama qofka xadasay ee weysadii ay ka jabtay masun baa ka xaaraama iyo wa xamlu ma shay taabashadiisa masun ma iyo wa xamlu ma shay taabashadiisa iyo qaadistiisaa ka xaaraama magaasoo kutiba la qoray lidaraasatin daraasa loo qoray lagu daraasa loo qoray maa kutiba wixii lagu qoray qur'aankii lidaraasatinna loogu qoray walow aayatan ba ha ahaato wadaalika ka lowxi lowxi iyo waka kayrihi weeyaan yaxrumu waxaa ka xaaraama qofkii muxdiska ahaa masumaa shay taabashadiis kutiba la qoray qur'aankii lidaraasatin akris loo qoray in laga akristo wixii loogu qoray taabashadiisay xaaraam ka tahay wa xamlu maa kutiba lidaraasatin akris wixii loogu qoray oo qaadaana waa ka xaaraam walow aayatan ba ha ahaato shaygaas waxaa meesha ku qorano hal aayada ha ahaato wadaalika ka lawxi iyo wa ka kayrihi lawxi weeye ama kayrkiis wixii kale oo loogu talagalayba in laga akristo waxaas oo laga barto waxaa ku baxaya wixii loogu talagalay tabarug waraaqaha yaryar ee la qorqoro aayaadkai ay ku qoran yihiin oo tabaruga gidaarada iyo in lagu dhegsado loogu talagalay kuwa ayaga xamligooda xaaraan ma aha wayaxilu dhe yaxilu waxaa xalaala dheh hadda wayaxilu waxaa xalaala xamlu misxafin baa xalaala kitaabkii qur-aankaa qofkii xadaska qabay aan weysada qabin fii amticatin oo ku qaadaa xalaala mataac fiigeed oo ku qaado eeg misxafku waa madruuf mataacdaa weelaysay inaad kitaabkii qur-aanka ahaa boorsadii inta ku dhex ridato dharka iyo alaabta kale ay kuugu jireen asagoo kitaabkii saamade alaabta ugu dhex jira aad ku qaadato waxba dhima malaha hadha waa xalaal laakiin waxaa mamnuuc iyadu ah midda la isticmaalo oo kitaabka laftiisa in wax lagu ritaa kitaabka dhexdiisa qur-aankaa waxba kuma ridi kartid alacag baadan ku ridi karin wax kale aanad ku ridi karin kitaabka qur-aankaa wax dhexdiisa la gelin karaa ma jiraa waxa la dheh marka fii amticatin isagaa fii ku jiroo madruufa oo la welayey waxaa xalaala dheh xamlu daraahima baa xalaala daraahim xambaarkeed iyo wa xamlu danaaniira danaaniir xambaarkeed qaadisteed iyo wa xamlu khaatamin khaatamkii qaadistiisii iyo wa xamlu sawmin mara qaadisteed kutiba la qoray calayhina madkuurkaas oo daraahimta iyo danaaniirka iyo khaatimka iyo marada alqur'aanu qur'aan lagu qoray kuwaas qur-aanku qur-aan ku qoran yahay waa daraahim lacag qur-aan ku dul qoran yahay ama waa khaatam qur-aan ku qordhay ku qoran yahayoo kaatukii fargashigiioo qur-aan dusha uga yaallo mara qur-aan leh kuwaas oo dhan qaadistooda waxba dhiba kuma jirtaan la yidhaahdaa waa la qaadi karaa maxaa jira misxaf ma ahan wax misxaf shabahana ma aha wax loogu talagalay daraasana ma ahan wa kutubu fiqi dheh waxalla waxaa xalaala kutubu fiqhin kutubtii cilmu fiqi ahay iyo wa xadiiin wa kutuba xadiiin baa xalaala iyo wa tafsiirin tafsiirkii fiihaa madkuurkaas qur'aanan oo ku sugan yahay xadiidkaas ama tafsiir masalaba waxaad leedahay eeg hadda maya wa kutubu fiqin wa xamlu kutuba fiqin baa xalaala iyo masigiisii iyo wa kutuba xadiiin iyo wa tafsiirun baa xaraara xalaala dheh fiihaa qur'aanan oo ku sugan yahay kuwaas oo dhan kitaab fiqhiga oo qur'aan ku yaalla waad qaadan kartaa xadiid qur-aan ku dhex jirana waad qaadan tafsiirkiina waad qaadan oo adoo muxdisa oo aan weyse qabin baad qaadanaysaa tafsiirkiina laakiin bishardi shardigaana daba yaalla an yakuuna waa inuu yahay kayrulqur'aani qur-aanka kayrkiis uu fiqigaasa ama xadiidkaa ama tafsiirkaaho agsaro mid badan minalqur'aani ka badan waa inuu yahay xadiidka iyo qur-aanka isku dhex jira waa in xadiidku badan yahay fiqi iyo xadiidka isku dhex jira fiqi waa inuu badan yahay tafsiirka ku jira qur-aanka iyo tafsiirkiisa waa in tafsiirku badan yahay hadday isleeyihiin miyaa oo labadoodii ay masalan ba ay isleeyihiin ama uu badan yahay qur'aanku waa xaaraam saa dalaadeed ba waxaa la yidhahdaa jalaalaynku wax yar bay horta dheer yihiin baa la yidhahdaa qur'aanka marka waxa yaray dheer yihiinna lagama aamin ahan in xaraf qadca iyo masalan ba xaraf ziyaada iyo ay ku jiraan saa daraaddeed awracnimada inaan la qaadin baa wanaagsan baa la yidhahdaa jalaalka oo kale wa yumakanu dheh yumakanu waa la makanin asabiyu sabigii almuxdisu ee xadaska qabay min xamlihi baa loo suuragelinhayaa iyo wa min masihi taabashadiisa waxaad odhanaysaa sabiga yarkaa
ee aan weyse qabin wiil iyo gabar midkoo doona ha ahdo ilmaha yaree aan weyse qabin kitaabkii qur-aankaa qaadistiisii ama looxii u dhiganaya qaadistiisii waa la makanin oo waa loo suuro gelin maxaa shardiya laakiin idaa kaana lidaraasatin horta waa inuu mumayiz yahay haddaan ilmuhu mumayiz baahin oo wax kale soocaynin kitaab qur'aana iyo kitaab cilmiga iyo kitaab maalan xurmo leh midna lama agmarin karo markuu mumayiz yahay marka xagga tacliimta isagoo weyse qabin inaad tiraahdo looxa soo qaado looxaan qaado xaggaa gee kitaabka qur-aanka aan kaaga meerinaya soo qaado kitaabka qaado xaggaa gee waana masalan waana tacliimta wixii ku talagashay keliya adigu ilmihii yarka ahaa ee aan weyse qabin adoo gurigaagii jooga masalan kii yar ayaad dhashay oo kitaabka qur-aanka halkaa ii saar ma ohan kartid laakiin wixii daraasadiisaa weeye daraasadiisa waxaa unbaa loogu dhiibi karaa markaanu weyse qabin dhe walow kataba dheh yumakanu waa loo suuragelinaya asabiy lmuxdis miya min xamlihi baa loo suuragelinaya kita qur-aankii qaadistiisii iyo wamasi taabashadiisa walow kataba haddii uu qoro muxdisun baa o junubun baa qur'aana qoray qof xadas qaba wayse qabin ama jinaabo qaba yaa qur'aan qoray walam yamusahu mana taaban walam yaxmilhu mana qaadin jaaza wa iska banaaya qalin dheer baad qaadatayoo adoon looxii taabanayn kitaabkiina taabanayn baad taa u qortay de xaamilna maahid maasina maahid marka waa iska banaantaa la yidhi ee walow khaafa hadduu cabsado cala almisxafi misxafkii min xaraqinba uga cabsaday masho oo min qaraqinba uga cashaday uga cabsaday maashood oo bad ku dhaco ow min yaddi kaafirin buu kaga cabsaday gaal gacantiis ow min najaasatinba uga cabsaday wajaba waxaa waajiba dheh akhduhu qaadistiisa maca alxadasi u qaado iyo waljanaabati wa maca aljanaabati u qaado in lam yajid hadduusan leenayni mustawdacan midow ammaano dhigo miyaa oo mustawdaco laho u sugnaaday laakiin iyo tayamum u booraysan in qadara hadduu karale waxau ku leeyahay eeg hadda kitaabka qur-aankaa dab inuu ku dhaco haddaad ka cabsanayso ama biyo bad ku dhex dhaco ama nijaaso ku dhaco ama gacan gaalbu ku dhacaya adna ma weyse qabtid waad qaadaysaa intaasoo dhan baad ka badbaadinaysaa laakiin hadday kuu suuroobayso waad booraysan amaa masalanba haddaad helayso qofaad u dhiibto markaas aadan weyse qabin adigu aad tiraa war bal sii hay ayadana waajibkaas inaad u dhiibtay noqonaysa adigu ma taabanaysid marka muxuu yidhi walow khaafa hadduu cabsado cala almisxafi bu min xaraqin uga cabsaday dab ba uga cabsaday ow min qaraqin ba uga cabsaday bad inuu ku dhaco ow min yaddi kaafirin gaal gacantii inuu gala uga cabsaday ow min nijaasati nijaasa uga cabsaday wajabadhe waxaa waajiba akhduhu qaadistiisa dhe maca alxadasi u qaado xadaska maciisa inuu qaado kitaabkaas yaa u banaan isagoon weyse qabin iyo waljanaabati wa maca aljanaabati u qaado kitaabkaas intii u ku dhici lahaa bad ama nijaaso ku dhici lahaa ama gacan gaal ama dab in lam yajid haddaanu heli weye mustawdacan mid la ammaano dhigo oo lahu u ahaaday laakiin yotayamama buuraysan in qadara hadduu kari karo wayaxrumu waxaa xaaraama dhe tawasuduhu barkashadii qur'aanka xaaraama iyo wakayrihi baa xaaraama oo barkashadiisii min kutubi fiqi ah waxaa xaaraama kitaab qur'aana inaad barkato waxaa kaloo xaaraana kitaab aan ahayn kitaab qur'aan ee kitaab cilmiya inaad ka inaad barkato hadda waad aragto hadday iska barkadaan bay xitaa markii la yihi war maxaad mawaalan tahay bay haddana war iyo jacjac keeneen tasawudu misxaf baa xaaraama iyo waxaa la mid ah wax allo wixii kitaabka qur-aanka inaad ku samayso cadamadiisii iyo sharaftiisii hoos u dhighay meeshii aad ku taagnayd oo dhulka ahayd ama gobashii aad ku taagnayd oo dul saartoo kalaa ka mid a adoon waxbaba udhaxaysiinin bal hadda waxaaba la arkay kuwa salka dhigtay oo inta kursigay ku quraacanayeen saartay iskaga fadhiistay waxaa kaloo la arkay kuwa inta dhulka dhigtay markii safkii dhaqaaqay cagta ku riixay oo xaggii safka markuu u dukaayey waxaasoo dhan waa taas weliba iyadu waxayba keenaysaa xerakabax ku fadhiisadka iyo cagtood ku riixda kitaabka qur-aanka iyo kabtood dul saartid iyo kuwaasoo dhan ayagu waa khatar ilaahay baan ka hoos galnay marka wa yaxrumu tasawadu kayrihina waa xaaraan oo min kutub alcilmi kutubta kaleoo cilmigaa inuu barkado qofkii ayagana xaaraam weeye markii ay nisbadu ayagii ay tahay nisbadu markii ayadii ta ayaga tahay oo kutubtii keliya un ay tahay inaad barkataa xaaraam weeye fiirahad baabu muxuu yidhi qadaa ilxaajati qadaa xaajihi buu baab yahay qadaa xaajo xaajada oo midii aad taqaanada oo wixii qofku oo qadaa xaajadii qofka oo ama ah kaadidii ama ah saxradii xukunkoodiiba iyo u baabya xukunka halkaa looga hadlaayo waa qaybo qayb waxa weeye markii qadaa xaaja timaado waxa waajibka kugu ah oo istijadii iyo ijaazada inaad zuuliso ah iyo waxay istijadii ku xasilayso xukunkeeda waa laga hadli waxaa xukunkeeda laga hadlaya waxyaabo kale oo manduubaad iyo waajibaad ba iskugu jira oo madluubaada dalab waajiba iyo dalab nadbi ah waxaas waa sunne ha samayn waxaas waa sunne ha samayn waxaas waa sunne ha samayn baa lagu odhan doonaa haddana waxaa la odhanayaa waxa waa waajiba samee waxa waa waajiba samee waxa waa waajiba samee taasna iyadxu xukunkaas marka dalabkaasoo u kala baxa dalab waajiba iyo dalab sunno ah fiira hadda istijada nafteeda iyo qaabka looga laga istij loo istijsan iyo waxa laga istijaysanay waxa laga istijaysanayna iyadana waa lagu sheegin muxuu yidhi yundabu dheh waxaa loo sunayey qaybtii madluubkii sunnada ahayd ayuu kuu hormariyey yundabu waxaa loo suneeyey limurudi lkhalaayi khalaha ninka doonaye musqusha ama meesha loo kortago musqul caadiya weeye ama maye waa meel banaanoo aad u kortegaysid oo aad rabto inaad ku soo qadaaxaajisato ama aad ku soo saxrooto ama aad ku kaadiso al marka al mark alla markaad go-aansato halkaa inaad fadhiisatidba waxay noqonaysaa khali limurudi lkhalaayi waxaa loo suneeyey an yantacila dheh inuu masalanba kaba gashado ilaa licudrin cudurdar inuu yimaado moohan inuu kaba gashado yaa sunnaa waxaa la mid a wax alla wixii kaa ilaalinaya haddaad kabihii laftoodii weydo wixii kale oo kaa ilaalinaya qashinkaas dhulka ah wa an yanta muxuu yidhi yudab limurudi khalaayi waxaa loo suneeyey an yantacila inuu kaba gashado ilaa licudrin dhib inuu yimaado mooye maba helaysid kaba ama maya lugti baa jareexa kaaga taallaa markaas waa cudurdaar bay wa an yastura baa la sunaya raasahu madaxiisa inay wax saaran yihiin oo ama koofiyad ama hagoog ama wax la mid a ayaa yaa wanaagsan ama garmasaar gabadhii ay garmasaaran tahay wa an yuraxiya inuu dheereeyaa sunnaa markii ood mas-usha aad gelaysid ama meel banaanba aad u kor tagto maa inuu dheereeyo fiihi dikrullaahi ku yaallo wa dikru rasuulihi rasuulka xuskiisa ku yaallo wa kullu ismin mucadamin ama magac kastoo la weyneeya uu ku yaallo markaas aad gelaysid mas-usha waxaa sunnaa in aadan jeebka ku wadanin ama aanan sidanin wax ilaahay digrigiisa ku yaallo waa qur-aan waa wax kaloo ilaahay digrigiisa xuskiisa ku yaallo ama magaca ilaahay ku yaallo ama magacii nebigaa ku yaalla ama cid kale oo mucadama oo sida malaa'igta iyo ambiyada kale iyo magacoodii baa ku yaalla kuwaas oo dhan la geli maysid mas-usha tacdiiman oo limaa fiihi tilkal asmaa asmaadaas waxay kusoo magaxyadaa iskale yaa la weyneynhayaa lama gelaysid mas-usha dheh hadda kitaabaha yar yaroo jeebka lagu qaato oo kale kuwaas ay waaba khatarba fa in dakhala marka hadduu galo bilkhaatami buu la gala khaatam damba waa dumaa kafahu kafkiisow caleyhi u dumaya markaad gashayba aad waxaad ogaatay fargashiga aad wadato inuu ku qoran yahay magac ama magac masalan ba ilaahay ama magac nebi ama magac malag ama tawxiid iyo digri ilaahay baa ku qoran mas-uushii bana dhex taaganta halka digrigu ku qoran yahay gacanta hoose soo gela hoos u soo wareeji saasna u duuduub markaa gacantii u qabo kafkii saa u qabo inta calaacasha usoo wareejisid xaggeeda sidaa u qabo markaas fain dakhala hadduu la gala bilkhaatami miya damba waa dumaa kafow kafkiisa caleyhi khaatamka u tumahaya dheh wayuhayi wa an yuhayi-a dheh inuu diyaarsadaa sunnaa axjaara alistijaa'i dhagxaantii istijada haddaad waraaqa iyo dhagxaan iyo qoryo iyo ku istijaysanaysid ee aadan biyo ku istijaysanaynin inta aadan saxaradaba u fari in aadan samaynin in aad diyaarsatid si aadan u dhaqdhaqaaqin ee alaabtiiba meesha ku taalla markay saxaradii kaa timaanta ama kaayidiiba aad shaqada ugu bilowdo waan yuhayaadha inuu diyaariyo alaxjaara axjaar alistijaaide istijada dhagxaanteeda inuu diyaariyo sidaasaa la suneeyey waan yaquula baa la suneeyey inuu yidhahdo cinda dukuuli galidda waktigeeda marka aad gelaysid musqusha bismi illaahi ilaahay isimkiisa ayaana taxaasanu yogolaysan oo aan gaashaamanhaya allahuma ya allah yo ini anuga cudu aan magan galay bika adiga min alkhubusi shaydaanka kiisa lablab baan kaa magan galay iyo walkhabaaifi shaydaanka kiisa dhadadig caam oo dhan shaydaan baan kaa magan galay weeye inuu dacadaas yidhaahdo yaa sunaa wa cinda alkhuruujina kufraanaka buu odhanhaya markau ka baxaayo meeshana wuxuu leeyahay kufraanaka as'aluka ya rabbigayo waxaan ku weydiistay kufraanaka ama mas'alatii anigaad su-aashaydo kufraanaka dambi dhaafkaaga weeye dambi dhaafaad ii dambi dhaaftaan ilaah ku weydiistay kufraanaka asaluka waxaan ku weydiistay kufraanaka baan ku weydiistay baa odhanayaa dambi dhaafkaagana ilah ku weydiistay alxamdu maad baa lilah ilaahay oo hatay aladii macbuudkii adhaba tegsiiye canii xaggayga aladaa dhibkii wacaafaanii icaafiyey can baa baqiya igu caafiyey oo cunadii calooshaada gashay saddex baa masalan baa ilaahay u qaybiyey wixii nafcigaaga jirkaagay gelahayaan wixii nafci ah oo cuntadaas nafci ay leedahay jirkaagay geli wixii dhib ah oo qashin oo oo ka soo dhex abuurmayna ilahay wuu kaa soo saare inna weliba calooshay kugu haraysaayo dee qofka wixii calooshiisa kaloo dhani ka soo baxaan maba u noolaanayo marka saasuu odhanaya wacaafani camaa baqiya markaasaa waxaa wala wanaagsan inaad tirahda alxamdu lilahi aladii adaaqanii ladatom wa abqaa fiya manfacatom wa akhraja canii adaa waxaa mahadle ilaahayga macaankiisii dhadhansiiyey wixiisi nafci lahaana aniga igu reebay wixiisi dhib ahaana iga soo saaray waa kaa marka muxuu odhanaya alxamdu maad baa lilahi macbuud u sugnaatay adhaba tegsiiye canii xaggayga aladaa dhibkii wacaafaanii ilaahay caafiyey camaa baqiya dheh wayuqadimu muu hormaran wuu hormarin dheh daakilan xaalo yakii galaaye yasaaru bidexdiisa u hormaran wakhaarijan xaalo yakii ka soo baxayana yamiinhu midigtiisa usoo hormarin marka aad gelaysid musqul ama meel kale oo mucida oo aad u diyaarsatay inaad ku saxarotaba waxaad horgelinaysaa bidixdaad musqusha horgeli markaad soo baxaysana midigtaad soo horsaaraysaa wixii maxalu takriba oo dhan waa saas wixii karaamaa iyo sharafa midigtaan loo hormarin wixii masalan ba xubaan oo ihaanaana bidixdaan loo hormarin hadda masjidka cagsigiisa oo markaad gelaysa masaajidka midigtaad horgelin markaad soo baxaysana midigtii karaamada ahayd baad ku reebaysaa bidixdaad ka soo horbixin waa isku cagsi labadooda wayuqadimu hormarina daakhilan xaalo yahay yasaaru bidixdiisa buu soo hormarinayaa wakhaarijan xaalu yahayna yamiinahu midigtiisa u soo hormarin walaa yaktasu khaas maan ma aha mayo walaa yaktasu khaas ma aha dikrudukuuli gelidda digri gelidda digrigeedu ama xuskeedu lilkhalaa'i kuma khaas ahan iyo walkhuruuji minna wa dikri lkhuruuji walaa yaktasu khaas ma ahan dikru dukuuli gelidda xusideedu ama adkaarteedu iyo walkhuruuji wa dikru khuruuji soo bixidda adkaarteedu lilkhalaa'i kuma khaas ahan hadeertii aad soo maraysay oo markaad gelaysana bismi llah allahuma ini nacuudu bika min alkhubusi walkhabaaif markaad soo baxaysana gufraanaka alxamdu lilahi aladi adhaba cani aladaa wacaafani tiliya musquul ma ah e haddii aad gelaysid meel banaan haddaad u kortegaysid saasaad odhanaysaa markaad fadhiisanaysid saasaad ku ducaysid markaad ka kacdanasaa wa taqdiim lyumnaa iyo taqdiim lyusraa iyo walyumnaa marka aad fadhiisanaysood bidixda hormariso iyo markaad soo baxaysood midigta soo hormarisaana ku khaas maahanoo meel banaan haddaad hadda ku saxaroon waa sidoo kale wa tanxiyatu dikrullahi iyo wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa xusidiisu dikrigooda oo aad iska fogeyso markaad musqusha gelaysid oo hadda laguu soo sheegay meel banaan haddaad ku saxaroonna saasoo kale weeyaan markaasuu muxuu ku yidhi walaa yaktasu khaas ma aha dikru dukuuli gelidda dikrigeedii lilkhalaa'i masalan ba ku khaas ma aha maya dikru dukuuli oo lilkhalaa'i usugnaaday khalaha digrigiisii hadda aad soo maraysay iyo wa dikrulkhuruuji khuruujkii markaad soo baxaysa digrigeeda aad soo maraysay iyo wa taqdiimulyumna iyowlyusraa iyo walyumna markaad gelaysid oo midig bidixda hormariso markaad baxaysana midigta hormariso wa tanxiyatu dikrullaahi wa rasuulihi ilaahay xuskiisa iyo rasuulka xuskiisa wixii ah digri isim ilaahay ama nebiga isimkii ama isim xitaa nebi kale oo aad iska fogeynaysaa bilbunyaani ku gaar maaha buu ku yidhi dhismaha gaar kuma aha meesha musqushaa gaar oo dhismaha kuma aha bal yushracu waa la jideeyey waxaa soo marnay oo digriga iyo taqdiimka iyo tanxiyatu digriga oo dhana bisaxraa'i banaankii aydane meel banaan haddaad rabta inaad ku saxrooto waxaa lagu odhanayaa wixii jeebka kuugu jira ama gacantaad ku wadato ilaahay digrigiis ku yaallo ama nebiga magaciis ku yaallo ama magac malaa'iga isku taalla iska fogee markaad fadhiisanaysid bidixda meesha u hormari markaad ka soo kacaysid midigta soo hormari markaad fadhiisanaysid allahuma ini nacuudu bika min alkhubusi walkhabaaisir meesha banaane markaad dhamaysatana gufraanaka alxamdu lilaahi aladi caafaanii alxamdu lilahi aladi adhaba cani aladaa wacaafaanii saasaa inta banaankani saasaad yelaysa bal yushracu madkuurkaan haddaan soo sheegnay bisaxraay baa la jideeyey eedane wa an laa yarfaca dheh inuusan kor yeelin baa sunnaa hawbahu maradiisa xataa yadnuwa intuu dhawaado milow ardi ardada adoo kor iska taagan oo dadka ku arkaayo dabadaha iska faydani markaad meel banaan oo kale aad ku saxroonayso markaad dhulka u dhawaato ayaad marada soo faydi waan laa yarfaca dhe inuusan kor yeelin baa sunnaa hawbahu maradiisa xataa yadnuwa intuu dhawaado milow ardi ardada uu dhawaado wa an yurakhiya dheh an yurakhiyahu baa sunnaa inuu raariciyo qabla intisaami intaanu istaagin markaad fadhiga ka kacaysid lafteedana adoo dabamadow ha iska istaagin ee intaadan istaagin maradii shay-aan fashayn usoo daa saas weeyaan waa markaad meel banaan ku saxroon wa an yurakiya dheh an yurakiyahu maradii inuu raariciyo qabla inti istaagay baa la suneeyey intuusan istaagin wa an yactamida inuu cuskadaa la suneeyey fi ljuluusi fadhigii calaa yasaarihi an yactamida inuu cuskadaa sunaa fi ljuluusi fadhigii miya calaa yasaarihi lugta bidix waxaa la yidhaha khuruujka saasaa u wanaagsan cagta bidixdaa waad masalanba waad ku kala koodsanaysaa waad ku fadhiisay tan midigna waad yaro fogeyn markaasaa waxaa la yidhahdaa shaygii soo baxaayey si fiican u soo baxaya wakaas wa an yactamida dha fi ljuluusi calaa yasaari wa an laa yudiila baa la suneeyey inuusan dheerayn fadhiga oo maanta o dhan aadan iska fadhiinoo cudurraa laga qaadaa wa an laa yatakalama inaanu hadlin baa sunaade uusan ku dul hadlin saxarada iyo musqusho iyo gidi markay kaa imaanaysa iyo markaa dul fadhididiya ma hadlaysid qoladii wax kaa qoraysaaba way ku faaruqahayaan oo way kaa tagaysaan soomaa malaa'igtaas ku dhibaysaa baa la yidhahdaa hadalkaas faidan qadaca albawlu bowlku markii ou go-o oo kaayadii ay dhammaato masaxa waa masixinoo biyasaarihi bidixdiisa min dubrihi laga bilaabo ilaa raasi dakariiba ku masixin markii kaayadoo dhammaato istibra wax la yidhaahdo wey si aad u hufisa kaadidii inay dhammaatay oo qasabatu dakarka ama xididkii kaayadu ku imaanayso dakarka inaan kaadii ku harin halka dabada ah oo salka kula jiro ilaa guska afkiisa aad ka soo gaarto yaa saas yaro leeda saa u daliigi saas u daliigahay masaxa wuu masaxa biyasaari gacanta bidix min dumurihi laga soo bilaabay ilaa raasi dakari laga soo gaaro dheh wa an yansura dheh inuu firdhiyo yaa masalanba yaa sunaa dheh bilutfin si ayar fudud talaatan saddex jeer siay u dhacaan wixii maaragtay horay saaran oo kaadiya ama wixii ku jira ama usoo dhacaan saasaad in yar u ruxaysaa saddex jeer baa saa u ruxay haddee ruxidu adkaayada isgaarsiinaysa maaha haddii intaad xoog u ruxdo adkaayadii bowdada isaga sayriso ama meel lamida taa waa mamnuuc wax la ogolyahay maaha ee waa wax yar oo aan kaayada kugu sayrmayn wa an yansura dheh inuu firdhiyo bilutfi si fudud inuu kaayadii firdhiyaa sunnaa salaatan saddex jeer wala yabuula inaanu kaajin baa sunnaa qaa'iman xaal oo yahay mid taagan bilaa cudurin cudurdaar la-aantiis adiga oon cudurdaar ku haynin inaadan istaa ku kaaji weyn ma fiicnaa la yidhaahdaa sharciyantana waaba la nahiyey waxaa le sharciyantana lama ammaaninoo xitaa caaisha waa tii lahay qofka idinku yidhaahda nabi maxamed baa istaa ku kaajay haw rumaynin hadalkaas bay tiri saas weeyaan bilaa cudurin marka oo haddii cudurdaar yimaado maba fariisan karaysid oo lugihii baad ka xanuunsan tahay ama lug baad ka naafan tahay fadhigiibaaba kugu adag markaa cudurdaar baa yimid wa an laa yastajiyana inuusan istijaysan baa la suneeyey bilmaa'i biyihii fii mawdicihi saxarada korkeedii inaanu biyaha kuwa istijaysan ikhaafa hadduu ka cabsanayo tarashushan qoyaan soo gaaris ama firfirir hadduu ka cabsanayo saxaradii markii aysan meesha mashquulahayn ilaa mashquulaha waad ogtaado saxaradii waxay ku dhacaysaa god marka meel banaan oo saxaradii banaanka taalla yaad ku saxaro haye haddaad biyihii ku dul istijaysato maxaa ka dhalan saxarada biyaha lafteeda kasoo fafaniina inay dib kugu soo noqdaan baa ka dhalan rashaashkaas baa ka dhalanhaya ama biyo saxaradii ku daldaatay inta faafaan inay lugaha kaa gaaraan baa ka dhalan saa daraaddeed haddayba meeshu tahay haddii saxaradii ay tahay saxaraan godku dhacina banaanka taalla ha ku dul istijaysan ee markaad saxarada dhamaysato xagga inta uga yar wareegtid markaas meel aan saxarada dusheeda ay ku istijayso marka wa an laa yastajiyane inuusan istijaysan baa sunaa bilmaa biyihii fii mawdicihi mawdici masalanba waxaad leedahay mawdici qadaa xaajati qadaa xaajada mawdiciisii ama mawdicii qidarka inaanu ku dul istijaysan yaa masalanba sunaa mawdici saxaradu taallay waa goorma laakiin ama kaalidu taallay ikhaafa hadduu ka cabsane tarashushan tarashush rashaash hadduu ka cabsanayo qoyaan in kaayadu kusoo fanfaniinto ama lugihiisi ay ku faafto haddii uu ka cabsanayo wa an laa yantaqila baa la suneeyey inaanu la wareegin fi lmaraaxiidi musqulihii ama musqul hadday tahay meeshaad ku saxarootay haddaad dhaqaaqda nijaasadaa kugu sii badanaysee ilaa god bay ku dhacayaan wixii bartaada aad ku saxarootay adoo fadhiya markaa istijayso biyaha ku istijayso wa an laa yantaqila baa sunaa in aanu la wareegin la dhaqaaqin saxaradii fi lmaraaxiidi musqulihii dheh wa an yabcuda dheh inuu fogaadaa la suneeyey fi saxraa'i banaankii meesha banaanka oo haddaadan mas-uul gelaynin meel banaan baad rabtaa inaad ku saxarooto fogow meel dadka indhihiisa ka fogtag wa an yastatira an yastatira baa sunnaa in lagu asturo oo dadka u iska asturee meel dadka ku arkaya ha iska qotorsanine geed iyo wax isku aadi wa an laa yamuula dheh inaanu kaajin baa sunnaa fii xujurin god inaanu ku kaajin god inaanu ku kaajin godkaas ha weynaada ha yaraado waxaa laga yaabaa xayawaan yaryaroo ku jira in kaa daadi disho ama maye adiga xayawaan weyn oo ku jira inta soo baxo waxyeeloo ku waxyeeleeyo mas iyo bahal kaloo ka weynaya inta kugu soo boodaan inay ku waxyeeleeyaan ama waxaaba la yidhahdaaba jinnigaaba gala godadka oo haba ku kaajin waa layamuula dheh inuusan kaajin baa la suneeyey fii xujrin god iyo wa fii mawdici salbin meel adag inaanu ku kaajin meel dibir ah oo sisiba kaayadii baa markiiba kugu waxay isku damanaysaa iyadoo fanfaniinta oo soo gaarta iyo iyadoo faafto oo laguha kaa gaarta meesha adag haddii meel adag ay tahay waxaad ku kaajaysaa dhufo iyo wax ku dhufo oo god u yee kaayada celiya allayamuula inuusan bawlin baa sunaade fii mawdici salbin meel oo adag oo sida dhagaxa sisibta oo kale iyo walaa fii mahabin riixin dabayshu meeshay ka soo dhacaysana inaanu u kaajin xagga dabayshu ka soo socoto dabaysha xooggeedu ka soo dhacay haddaad u jeedsato dabashii baa kaayadu kugu soo celinaysa walaa mawruudin masalanba meel la marana inaanu ku kaajin walaa fii mawruudin meel la maroo dariiqana inaanu ku kaajin weeyi walaa mutaxadisin walaa fii mutaxadisin makaanu sheekaysiyo linnaasi dadka u sugnaaday halka dadka ku sheekaystana waa inaanu ku kaajin hadhow bay dadkii ku caaya ay ku habaanayaan soo maa waa midii nebigow lahaa labadaasna caladooda ka iska iska iska ilaaliya walaa fii dariiqi dhe dariiqa oo waddada la maro caadigaana waa inaanu ku kaajin dariiqa waddada la maro hadduu ku kaajo iyadana dadkii baad dhibaysaayo dadkii baa ku nacaladin dheh walaa fii taxti shajaratin geed hoosteedna kuma kaajo kumana saxaradun waa ka baabluulu waxay o dhan geedkaas oo musmiratin miro bixisa geed miro leh oo laga yaaba dadka inay hadhow miraha ka gurtaan inaadan ku hoos kaajin kuna hoos saxaro weye saxaradu waa kasii baabulowla kaayadu waa kasii daran leannahu dadkii yaad ku dhibaysaa soo maaha oo arrintaa kugu way ku habaarinoo way ku nacalani fiina hadda wa cinda qabrin buu kala dheeraadaa qabri agtiis buu kala dheeraadaa oo qubuuraha dushoodana kuma saxaroon kartid kuma kaaji kartid agtiisana kuma saxaroon kartid labadooda midna ma samayn karaysid ma banaana midnaba inaad samayso ha ku kaajin hana ku saxaroon qabri ama qabri agtiis wa filmaa in raakid buu kala dheeraadaa biyihii fadhiyey biyo fadhiya ha yaraadeen ha badnaadeene ha ku kaaji hadday yar yihiin maba banaano oo haddee nijaasay noqon hayaan hadday badan yihiin oo socon hayaanna waa biyo badan wayna socon hayaan ayana waxaad leedahay ama hadday fadhiyaan baad leedahay hadday horta fadhiyaanoo yar yihiin waa xaaraan maba banaano hadda biyihii waa nijaasoobahayaan marka waa bal way fadhiyaan way badan yihiin qolateen iyo wax ka badan weeye ayana wayna fadhiyaan ha ku kaajiro biyuhu markay fadhiyaan wax kastoo gaara waa urinhayaan waa bedelhayaan ama biyuhu hadday socon hayaan ma bedelmaan baa la yidhahda wa qaliili jaarinna waxaad leeda kuma kaajo biyo yar laakiin socon haya oo ayagu ma doorsooma hayaane laakiin hadda waa nijaasooma hayaan biyo yar oo socon haya kuwaana kuma kaajane walaa mustaqbala shamsi cadceedda mid qaabilsanna kuma ma kaajaan tiri walaa yaqbulu ma kaajo walaa yataqawadu mana xaalo mustaqbil shamsi xaaluu yahay cadceedda mid qaabilsan walaa qamari dayaxa mid qaabilsan walaa bayt lmuqadas bayt lmuqadas mid qaabilsanna mana kaajo mana masalan ba waxaad leeda saxaroodo walaa mustadbirahu mid dabada u jeediyana maxaad leedaa asagoo ahna ma saxaroodo mana kaajo marka kuwaan qaybina waa karaahiyo qaybina waxaa la yidhahdaa waxba sidaasa ma lahan oo dhiba masalan waxaa la yidhaahdaa fiira hadda midka la yidhaahdo marka labadan waxaa la yidhahdaa cadceedda iyo dayaxa istiqbaalkoodaas baa karaada lagu sheegaa ama istidbaarka isaga xormalagaa la yidhahdaa baytulmuqadas istiqbaalkiisa iyo istidbaarkiisaba baa karaahadaas baa isaga loo yaa loo badinaya labadan laakiin qaar waxay leeyihiin culummada istidbaar iyo istiqbaal midna karaahiyo kuma ah laakiin waxaa la rajaxaa xagga qaabilidda marka dayaxu soo baxayo ama cadceeddu ay soo baxayso ama ay dhacayso in aad qaabisho ama aad dabada u jeediso inaad inaad qaabiso waa karaahiyo amaa inaad dabada u jeedisaa midna karaahiyo ma laha waa markay soo baxayaan ama ay dhacayaan xaala qadaaya xaajat laakiin waa kaa kule laakin nawowi yufiro dayo washarx ibnu hadab qaala wuxuu yidhi ina istidbaarahumaa ay shamsi walqamri laysa bimakruuhin waa xagga istidbaarka istidbaar istiqbaalka laakiin karaahadiisu saasaa raajixa istidbaarkoodus waxba dhiba malaha wakaan fiirahad saasuu ku yeedhe kaa tagad waa yaxrumu dhe yaxrumu waxaa xaaraama albawlu baa xaaraama kaadidii baa xaaraama iyo walqaayidu qaayidkii calaa madcuumin iyo wa cadmin wa mucadamin iyo wa qabrin iyo wa fii masjidin walow fii inaay eeg hadda halkaan qaybtii muxaramaadkii yaan ka gelaynaa qaybtii manduubaadkii bay taasu ahayd aad ka soo baxda halkaana waxaad ka gelaysaa qaybtii muxaramaadki markaasuu yidhi wayaxrumu waxaa xaaraama dhe albawlu kaadi qaa'idku waa ka baabul oole calaa madcuumi lagu kaajo shay cunno ah oo xalaal ah oo aad ku kaadisaa xaaraam weeye hadda cuntanimadii baa meesha ka baxaysa soo maa wa calaa cadmin oo lagu kaajaa xaaraama laftii ayana waa la diiday wa mucadamin baa xaaraama mid la weyneeyey shay mucadama oo la weyneeyey ilaahay isimkiisa iyo isim nebi iyo isim malag iyo wixii lamid ah wa calaa qabrin oo lagu kaajaa xaaraama qabrigii aad ku kaadiso waa xaaraam hadda maxaad soo martay cindigiisa waa karaahiyo wa cinda qabrin baa karaahiya filmaai raakid bi haddaad ahayd soo maa kan calaa qabri weeye marka cindiga waa karaahiyo isagaa laftiisaaba aada loo diidaya kanna qabriga dushiisaana xaaraan weeye